بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدina محamed وعlى آliه وصaحبه أجمaعين mar wuu idiniyo mudanayaalba السلaamu عalayكum وraحmaة الlahi وbarakaatu waa goor dambe waan jecelahay inaan soo gaabiyo khudbadaydana marka hore waxaan jecelay inaynu u ducayno yuusuf cabdi gaboobe oo xanuun sanaya sida nayloo sheegay wuxuu ku soo xanuunsaday jeelkii inkastaanu sheegay in la garaacay laakiin wuu xanuunsaday baa la yihi waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo isaga iyo wixii musle xanuunsanayaba somaliland ha noolaato maanta runtii aniga waxay ii tahay maalin farxadeed waxaan jecelahay inaan si qalbi furana u soo dhoweeyo halgamayaashii iyo dhallinyaradii iyo haweenka maanta ku soo biiray ee go-aansaday inay ka mid noqdaan xisbiga waddani oo ay nala gacan nala garab istaagaan halganka aanu ku jirno inaynu dalkan badbaadino waxaan si weyn u soo dhoweynayaa marwo sahla axmed cabdillaahi sahla halgan aniga taariikh gaara in leedahayoo carruurtayda dhammaantood waxay ku afarteen cajalada ay ka eesaysay kama bokor iyo dulcadiyo ayay carruurtayda ku afbaratay araggeeduna wuu igu yaraayo maalin dhawadan jabuuti joognay baanu meel lifta isugu nimi maasay tiri ma garanaysaa marka waxaan ku yidhi adugu kalba dhinacbay ka feedhfeedhaano waxaa laga yaabaa inaanan hadda ku garanayn waxaan u malaynayaa dhallinyaru u badnaa xisbigu odayaasha xisbiga hoggaanka ohayna s n m tu way ku yarayd laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay in sahla iyo aadan axmed amed aadan maxamed diiri iyo aadan ruush oo isna halgamaa kale ahaa ay ku soo biiraan xisbiga waddani waas leeyahay halgamayaashina albaabkaa u furmay oo waddani way ka soo buxsami doonaa insha allahu taasi waxay muujinaysaa in halganka loo soo wada diyaargaroobay waxaan si weynu soo dhoweynayaa dhallinyarada iyo haweenka lix iyo labaatanka juun gaar ahaan xaafadda goljanno aad baan u soo dhoweynayaa waxaan u soo dhoweynayaa dhallinyarada ka socota dhammaan marwadi jeex ay ka mid yihiin koodbuur iyo xoraawn waxaan soo dhoweynayaa dhallinyarada ka socota gacanliba ah gaar ahaan xaafadda berliin xudbadayda waxaan jecelay maanta nuxurkeedu inuu noqdo inaan ka hadlo doorashada iyo diiwaangelinta waxaan jecelahay in saxaafaddu aada u dhuuxdo waxaan jecelahay inaan shacbiga fahansiiyo diiwaangelinaha lays dhinac wado iyo doorashada raadka ay ku leeyihiin maadaama aynu filayna doorashadu inay qabsanto laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa guddiga doorashooyinka qaranka axsaabta qaranka wasaaradda arrimaha gudaha akaademiyadda nabadda iyo horumarintu ay bilaabeen bishii shanaad laba kun iyo saddex iyo tobankii in laga hadlo arrimaha diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaa la ysla qaatay in laba doorasho dalkuu laba diiwaangeliloo dalku u baahan yahay mid waxa weeyaan diiwaangelinta muwaadiniinta tijaabooyin badan oo dalal badan laga sameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in diiwaangelintaasi ay u baahan tahay ugu yaraan afar sano ilaa toban sano taas daraaddeed waxaa la go-aansaday oo kale in diiwaangelintii codbixiyayaasha la dhinac wado oo aan la ysku dabrin go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan la wada qaatay oo qaranku siduu u dhan yahay uu wada qaatay bishii toddobaad laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaa xafiiska wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan lagu saxeexay axsaabta qaranka commissionka iyo wasaaradda daakhiligu in lagu heshiiyey in labadaa diiwaangenood diwaanimo qaranku u baahan yahay oo laba oo la isla qabto oo ay kala madax bannaanaadaan oo ay isbarbar socdaan af ingiriisiga marka lagu sheegana waa la ydhaa duwal track abroach heshiiskaas waxaa loo gudbiyey deeqbixiyayaasha waxaa laga codsaday maadaama uu dalkii ku heshiiyey arrintaa inay naga taageeraan deeqbixiyayaashu waxay yidhaahdeen soo kala caddeeya labada diiwaangelinood cidda kala qabanaysa hotel ambasador baa ku seexnay mar kale annagoo u sheegayna deeqbixiyayaasha in diiwaangelinta muwaadiniintana ay ka mas-uul tahay wasaaradda arrimaha guduhu diiwaangelinta codbixiyayaashana ay ka mas-uul tahay guddiga doorashooyinka qaranku sitaa loo sii xoojiyo waxaa toddobiyo tobankii may toddobiyo tobankii bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo saddex iyo tobankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan si uu u laabqawoojiyo axsaabta iyo qaranka iyo deeqbixiyaashaba uu waraaq uu nuxurkeedu ahaa kala madax banaanida labada labada diiwaangelinood iyo inuu taageersan yahay heshiiska ay axsaabta wasaaradda arrimaha gudaha iyo commisshinku ay saexdeen wuu ku oggolaaday arrintaas waxaanu ugu gudbiyey deeqbixiyayaasha iyo axsaabta qaranka bishii february laba kun iyo afar iyo toban markii madmadow soo baxay in labada diiwaangelinood istabxiyaan waxay deeqbixiyayaashu codsadeen arrintaa in la qeexo wasaaradda arrimaha gudaha waxay caddaysay bisha february laba kun iyo afar iyo tobankii in labada diiwaangelinood aanay istabfaynin waraaqda waxaa ku suntan haddii diiwaangelinta madaniga ay dhammaan weydo wakhtiga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyayaashu in muwaadin kasta oo yimaado goobta codbixinta ay wasaaradda daakhiligu halkaa ku siiso warqadda aqoonsiga ama kaadka aqoonsiga maadaama ay halkaa maraysay waxaa soo baxay laba arrimood oo ah diiwaangelinta cusub ee aynu doonayno inaynu samayno waxaa ku soo kordhay hal arrin diiwaangelintii hore faralo qulaa la iska qaaday laakiin diiwaangelinta hadda waxaa lagu kordhiyey in indhaha la iska qaado xeerkii diiwaangelintu wuxuu u baahday farsamo ahaan in arrintaa lagu ansixiyo in dadka indhaha laga qaado isbeddel kooban buu ahaa guddiga doorashooyinka qaranku waxay u gudbiyeen isbeddelkaa kooban madaxweynaha ama xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa la yaab noqday in madaxweynuhu sagaal iyo tobankii bishii sideedaad laba kun iyo afar iyo tobanka uu u soo gudbiyey golaha wakiilada xeer magac cusub wata oo la yidhaahdo kaabista xeerka diiwaangelinta muwaadiniinta iyo codbixiyayaasha oo wata xeerkii lambarkii hore xukuumadda somalilan hore xeerdejinta ugumay soo gudbin xeer xeerka diiwaangelinta muwaadiniinta marka xeer hore oo dhaqangal ah oo ka yaalay arrintaas ma jirin xeer aan jirinna kaabis laguma samayn karo arrintaa markay axsaabta qaranku ka wareysteen kalana tashadeen guddiga guddiga doorashooyinka qaranka waxay u caddeeyeen ko xeerkii madaxweynuhu soo gudbiyey golaha wakiilada inaanu ahayn kii ay iyagu u gudbiyeen laba xeerku sida uu yahay hadda haddii lagu ansixiyo inaan diiwaangelinta codbixiyayaashu qabsoomi karin taasi waxay carqalad ku tahay qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyayaasha waxay kaloo caqabad ku tahay qabsoomidda doorashada innagoo dhaqanka somalilan eegeyna ee wadatashiga iyo iswada xilqaanka iyo wada hadalka labada guddoomiye ee labada xisbi mucaarid mudane faysal cali waraabe iyo anigu waxaanu sidii dhaqanka ahaan jirnay erge ugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo aan ugu xusnay in qaranku ku heshiiyey kala madax banaanaanta labada diiwaangelinood iyo inaanay sabrin si labaduba inoogu qabsoomaan ergada aan ugu tagnay madaxweynaha inkastaanu ka codsannay in jawaab sugan aanu helno shan iyo labaatankii bishii ka hor annagoo saddex iyo labaatankii u tagnay waayo waxaa imanayey wafdi ballaadhan oo ka socda daqbixiyaasha waxaa nagaga soo noqday ergada aan u tagnay madaxweynaha oo jawaabi ilaa hadda ma jirto diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa loo sameeyey wakti tusaalaan idin siinaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa bishii sideedaad lixdeedii la shaaciyey tandarkii ama qandaraaskii ciddii ku ciddii qaban lahayd diiwaangelinta dalka oo noqon doonto shirkad ajanabiya ama reer galbeeda saddex iyo labaatanka bishaynu ku jirna sebtembar waa xidhmi doona araajidii qandaraaska toddobada oktoobar waxaa la shaacin doonaa cidda ku guulaysatay inay diiwaangelinta codbixiyaasha samaysato samayso afar iyo tobanka oktoobar waxaa loo saexi doonaa heshiiskii qandaraaskii waxaana loo sii dayn doonaa lacagtii deeqbixiyayaashu lacagtii loo baahnaa way diyaariyeen siddeedda disembar waxaa loogu talagalay dhammaan qalabkii ama agabkii lagu qaban lahaa doorashada diiwaangelinta codbixiyayaasha inay waddanka yaallaan diiwaangelintiina bilaabanto qorshe hawleedkaas haddii mid quri dib u dhaco macnaheedu waxa weeye doorashadii baa dib u dhacday arrinta waxaa kusoo gunaanadaya qaranku wuxuu u baahan yahay in la soo celiyo wada shaqaynta waxaan u soo jeedinaynaa xukuumaddu inay soo jeed inay soo celiso wada shaqayntii hay-adaha qaranka gaar ahaan kuway khusayso arrinta doorashadu lana soo celiyo kala madax bannaanaanta diiwaangelinta muwaadiniinta iyo codbixiyayaasha si doorashadu u qabsoonto waktigii loogu talagalay waxaan jecelahay inaan halkan ka caddeeyo in xisbi ahaan aanu ku dadaali doono in arrintaa wadahadal lagu dhameeyo laakiin marnaba aanaan aqbalaynin carqalad lasii wado arrintaa ku saabsan si si duudhac ugu yimaado doorashada doorashada waxaa jira laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa caalamku qorshaynaya in dalkii soomaaliya la odhan jiray doorasho laga qabto haddii haddii doorasho aan lala sugaynin taa laba kun iyo lix iyo tobanka haddii aan qaranka lagu lala sugaynin waxaanu jecelnahay in doorashadu waktigeedii ku qabsoonto waxaan tacsi u dirayaa dhallinyarada ku qarqoontay badaha inaga fogfog ilaahay wixii dhintay ha u naxariisto waalidkood iyo inaga la sameeyo imaan haynaga siiyo berigii hore kulmihii wuxuu odhan jira laygu yidhi hataariimin walaal udu way tegeysaa maanta dhalinyarada waxaanu leenahay aynu waddani wadagallo mustaqbal aynu leenahay wada samaysano beriyahan waxaa kala socotay saxaafadda in odayaal badan oo ka socda gobolka awdal ay joogeen lala kulmayeen xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha waxaanu taageeraynaa in odayaasha la soo dhoweeyo in si fiican loo dhegaysto cabashadooda in tixgelin weyn la siiyo haddii ilaahay ka dhigo waxna laga qabto cabashadooda xisbiga waddani wuxuu si si buuxda u taageerayaa qarannimada difaacidda qarannimada xuduudaheeda iyo qarannimadeeda intaba shacbiga somalilan meel kasta uu joogo waa muwaadiniin u siman xuquuqda waa xilka saaran yahay difaaca sharaftooda iyo xuquuqdooda aasaasiga ah xukuumadda somalilan arrimaha gobolka suul gaar ahaan waxaan u soo jeedinaynaa in dagaalku noqdo xalka ugu dambeeya oo ay ka horeeyaan wadahadalka iyo nabadayntu waxaan kaga soo jeedinaynaa in qaran ahaan aynu u dheganuglaano cabashooyinka iyo tabashooyinka shacbiga reer sool bulshada caalamka waxaan u soo jeedinaynaa inay hormeeyaan go-aankaas sida shacbiga reer somalilan ee ay ku qaateen inay yihiin qaran madax bannaan kuna samaysteen dastuur sidoo kalena hormeeyaan midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan iyo somalilan xaqa ay u leedahay sugidda ammaanka qaranka gudaheeda iyadoo la eegayo kobaca xisbiga ee gudaha iyo debadda waxaa hoggaanka xisbigu go'aamiyey in la abuuro waxyo cusub oo lagu dardargelinayo hawsha xisbiga waxaana ka mid ah in la abuuro waahada ama xafiiska xidhiidhka dadweynaha oo lagu talagalay dadka kiyuga haysta inay ku soo biiraan xisbiga waddani sidoo kale kiyugan mid lamida qurba ka jira isna waxaanu samaynaynaa isna oo waaxda qurba joogga oo aanu ku soo dhaweynayno dhammaan qurba joogga reer somalilan barnaamijka siyaasiga ee xisbiga waxaanu jecel lahay inay talo weyn ku yeeshaan dhallinyarada iyo haweenku oo ay fikirkooda u furan yahay ay ku soo daraan had iyo jeer cabasha ka soo baxda saami qaybsiga gaar ahaan gobollada bariga iyo gobollada galbeedka waxaanu shacbiga reer somalilan u sheegaynaa inuu xisbiga waddani siyaasad cad ka leeyahay saami qaybsiga guud ahaan gaar ahaanna gobollada bariga iyo gobollada galbeedka waxaan ku soo gunaanadayaa somalilan ka noolaato waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarada haweenka mujaahidiinta iyo salaadiinta ku soo biiray xisbiga waxaan xukuumadda mar labaad ku boorinayaa inay caqabadda ka qaado in doorashadu qabsoonto inay caqabadda ka qaado in diiwaangelinta la sameeyo soomaalidu waxay ku maamaadaa laygu yidhi maamaayada ka mid a jidii ninkii keelaa saara marka xeer laba xeeroo isqaban bay isku soo dartay xukuumaddu marka waxaan jeclaan lahayn inay jidkaa waddanka ka saarto doorashadiina ay qabsoonto guul somalilan ha guulaysato somalilan ha guulaysato doorashadu waktigeedii ha ku dhacdo si nabada ha u dhacdo diiwaangelintii